بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walaalayaal waxa aan halkan inooga sheekayn doonaa qiso yar oo runtii ku cibro qaadasho leh ina tusinaysana ikhlaaska iyo qofka niyadda wanaagsan oo wiil eebba dartii marka uu wax qabanayo uu qabto waxaa jiray waqtiyadii hore nin boqor ahaa ninkaasi nin muslina buu ahaa wuxuu damcay markaa inuu dhiso masaajid beydkii ilaahay inuu dhiso oo uu ajar badan ka qaato ayuu damcay maadaama uu boqor ahaa xoolana uu haystay inuu masaajidka dhiso wax fudud bay u ahayd waxa u go-aansaday markaa boqorkii in uu nafaqadiisa gaarka ah yacni xoolihiisa gaarka ah ee uu isagu sida gaarka u leeyahay inuu masaajidka ku bixiyo shaqada marka laga shaqeynayo masjidkana uu isagu haddii jaajuur lasoo qaadayo oo la saarayo gidaararka masaajidka inuu ka qeyb qaato marka biyaha la dhaaminayo inuu ka qeyb qaato calaa kulli xaal waxyaalaha dhammaan shaqada laga qabanayo masjidka marka la dhisayo o dhan waxa uu ka mamnuucay dadkii kale oo dhan isaga ayaa doonayay inuu ajarka masjidka uu dusha u qaato markii masjidkii uu dhammaaday ee la dhisay ayuu wuxuu soo qaaday loox weyn looxaas wuxuu ku qoray magaciisi waxaanu ku qoray inuu masaajidkaas uu bixiyey uu dhisay ninkii hebel ee noocaas ah oo ah boqor waxaanu ku bixiyey lacagtiisa gaarka ah habeenkii dambe ayuu ninkii boqorka ahaa seexday kadib wuxuu ku riyooday malag intuu u yimi looxii uu ku qoray magaciisii intuu ka masaxay magacii magaca ruux dumar ah ku qoray ninkii subaxii markuu soo kacay ayuu yaabay markaasuu wuxuu tegay masjidkii wuxuu eegay meeshii magacii uu ku qoray inuu ku qorantay laakiin magaciisi weli wuu ku qoran yahay meeshii looxi habeenkii dambe ayuu haddana seexday habeenkii dambe haddana wuxuu arkay isla malagii oo magaciisii haddana masaajidka ka masaxaya oo ku qoraya ruux dumara maalintii dambe ayuu haddana meeshii looxii eegay wuxuu ogaaday in magacii weli meeshii uu ku qoran yahay haddana habeenkii saddexaad ayuu seexday isla malagiiba haddana u yimi wuxuu ka baabi'iyey masaxay magacii uu looxa ku qoray waxaanu ku qoray ruux dumara magaceed habeenkan wuxuu markaa xifdiyey gabadha uu ku qoray magaceeda waagii markii uu dilaacay ayuu wuxuu yeedhay xawaashidiisii iyo dadkii ka agdhow dhowaa iyo shaqaalihiisii iyo ciidankiisii waxaanu kusii daayay magaalada waxaanu yidhi waxaad soo heshaan gabadha magaca noocaasa leh ee sidaas iyo sidaas eeg sifooyinkii buu sheegay ciidankii way baxeen magaaladii waa la baadhay calaa kulli xaal waxaa lasoo helay gabadh duqa oo gabowday oo da- joogta markaa kadibna waxaa lasoo istaajiyey boqorka hortiisii boqorkiibaa wuxuu weydiiyey masaajidka waxa ay ku darsatay masaajidka waxa aad ku darsatay ee magacaygii looga baabiiyey masjidka ee adiga lagugu qoray arrintaa bal nooga sheeg gaba ruuxii dumarka ahaad way xasuusan waxay tidhi ma xasuusto waxaan ku darsaday maadaama aad adiguba diiday inay dadku ka qayb ka qayb qaataan masaajidka oo ajarba ka qaataan marka labaadan ahay anigu qof weyn oo da- jooga oo daciifba ah boqorkii wuxuu ku adkaystay inuu idhaahdo wuxuunbaad ku darsatay waxaad ku darsatay sheeg maalin markii dambe waxay tidhi gabadhii waxaan xasuustaa oo keliya in maalin fardaha soo qaada jaajuurka ee keena masaajidka ee u shaqeeya inaan arkay iyada oo mid ka mida uu harraadan yahay oo harraad dartii uu carabka dhulka leefleefayo faraskaas markaasaan fahmay inuu faraskaasi haraadan yahay markaasaan soo qaaday waadaantii markaasaan waraabiyey faraskii boqorkii wuxuu idhi shaqadaa yar ee aada qabatay waxaad u qabatay adigu dar ilaahay ana masaajidkaa weyn aan dhisay ee aan keligay bixiyey hantidii iyo xoolihii ku baxay iyo dadkana ka mamnuucay si aan ajirkeeda u qaato waxaan u sameeyey istusnimo waxaana ka maqnayd ikhlaas iyo inuu sh- marka aada wax uu wax qabanayo inuu dar ilaahay u qabto Een, qisadan waxyaala badan baan ka- kaga cibro qaadanaynaa Een, aad iyo aad baan idin salaamiyay inta aan mar kale qisooyin noocan oo kale ah aan hawada isu soo marin doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu